Bismillahi alhamdulillahi thanau lillah thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam rabbi calimna minhu ma jahilna wadhakirna minhu ma nasina waa dersigii saddex iyo afartanaad kitaabka alyaqut nafis waxaan ku jirnay kitaabu nikaax alcidda ciddadii cidda tirsi weye dumarku ciddaday tirsanayeen waxaa meeshan ku jira oo xikmadayda ka mid a nasabkaa la rabaa inuusan isku darsamin oo la kala ilaaliyo marna ciddadu waxayba iska noqotaa tacabudi iyo addoonsi ilaahay ku addoonsaday weeye waaya gabadhan ciddo lahayn baa jiro oo gabadhii la furo iyadoo aysan ninka is arag wax ciddaa ma laha ciddadii baa marka laga hadlaya wuxuu yidhi alciddatu ciddadu luqatan xagga luqada maakuudatun waxaa laga soo qaatay min alcadadi cadad baa laga soo qaatay wa sharcan xagga sharcigana muddatun ciddadu waxa la yidhaahdaa muddatun muddo iyo waqti oo tatarabbasu ay koranayso fiihaa dhexdeeda almar'atu haweentaa koranayso sugaysa oo guursan mayso limacrifati baraa'ati raximiha raximkeeda iyo ilmogaleenkeeda yaa bari ahaanshihiisa aqoonsigeeda in la ogaado inaan raximka ilmo ku jirin nin horaa ka dhintay ama nin baa furay marka in raximkeeda beri ahaanshihiisa la ogaado limacrifati baraa'ati raximaha raximkeeda beri ahaanshihiisa barashadeeda aw amase waxa weeyaan waxay ciddadan u imaanaysaa u koranaysaa waa litacabudi tacabud waa waa lagu addoonsada wey waa ilaahay baa macnaha dul saaray ama sidaas bayba noqotaaba ayib mathalan gabar la ogyahay inaan raximkeeda ilmaba ku jirin baa mar ciddo gelaysa nin baa haddeer lagu xiray ninkii waa dhintay ismaba arag isna waxaa leeyahay ha ciddo tirsato marka mar waa saasoo kale mar waa litacabudi marna waa limacrifati baraa'ati raximiha marna waa litafajucihaa xanuunsigeeda bay u cidda tirsanaysaa calaa zawji ninkii ay u xanuunsanayso ilaa ninkiiba haddeer dhinta haddeer soo dhinta isla haddeer haddee dhahay waa guursanaya inaysan waxbaba dan ka lahayn baa meeshii soo baxaysa inay ninkeedii u xanuunsanayso oo gabadhii ciddo ku jidho waay marka gabadha haddii laga dhinto qaacidadan qaado mar haddii laga dhinto ama ninka ha is arkeen ama yeysan is arag ciddaal dusheeda ah waa ciddo tirsanaysaa gabar yar ha ahaato qof weyn ha ahaato xataa ninkeedu hadduu doono sanado badan ha ka maqnaado markasta ciddaa laga raba suurat dalaaq idaa dalaq iyo suurat lbaqara si fiican arrintaas loogaga sheekeeyey waayo marka taasi waa middaas ciddadii marka dee labadaas nin gabadhii ninkii hore ay kala tageen ama furay ama ka dhintay iyo ninka dambe hadday nin dambe guursanayso waxaan rabaa nasabkii inuusan isku darman oo la dhihi ilmahan ma ninkii hore ale masakii dambaale waa in mudda u dhaxayso ciddadii ay ka baxdo taasaa la doonaya ayib taasi wataa marka waxa weeya nikaaxa inta badan caqdiga ayaa loo yaqaanaa oo xaqiiqo ku yahay xagga majaaz ahaana waddigu ku yahay qur'aanka aayaadkiisa badankood nikaaxa markay ka hadlayaan bimacnaa galmoodkiibay uga jeedaan ilaa aayaddan ah fain dallaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan gayrah oo middaa looga jeedo jimaaci mooyaane aqsaamu lciddati ciddada aqsaamteeda iyo qaybaheeda weeyaan qaybihii ciddada halkaana laga hadlaya intay ciddadu u qaybsamaysa wey marka horta waxaa kaloo halkaa ku jira wax ixdaad la yidhaahdaa jiro haweeneyda laga dhintay asaybay dadku dhahaan ixdaad baa la yidhaahdaa iyadu quruxdii inay ka tagto udugii caraftii iska dayso madaxii subkashadii iska dayso indhakuulkii iska dayso ilaa in xaaje iyo dan adag ay timaado mooyaane waayo xinigii iska dayso waxyaalahaasoo dhan baa laga rabaa gurigii inay eh, gabardhii la furay ama laga dhintay gurigii inay ku ciddo tirsataana la rabaa hadduu laayiqu yahay gurigii arrintu ka dhacday iyana kama tegi ka dho lagamana saari karo waaye ayib waxaa kaloo halkaa ku jira haddii daruura timaado dee way bixi kadhaa nafteedii bay u baqan ama xaajii u bixi kadhaa cunay suuqa ka soo gadanaysa qof u soo gada mar hadday sanaysa gabadha laakiin la furo rajciyada iyo midda uur kalehoo dalqadaheedii dhammaadeen waxa weeyaan gabadha noocaasa falaa takhruj ma baxayso ilaa idan ama daruura inay timaado mooye aqsaam alcidda alciddatu qismaani waa laba qaybood sideedaba ciddadu ciddatu firaaqi xayaatin nolol faaruqeed ciddadeed waaye ciddatu firaaqi xayaatin Y- waxa weye nolol faaruqeed macnaha iyadoo nolol bay bay ciddadaani ka timid oo waxa weeyaan dee waa labadoodi waa nool yihiin ninkii oo nool baa gabadhii furay weye ciddadaani ay ka timid waxaa la yidhahdaa marka midaas ciddatu firaaqi xayaati midda labaadna waxaa dhahaa wa ciddatu firaaqi wafaatin wafaad waa dhimasho firaaqeed ciddadeed ciddo dhimasho ka timid iyo ciddo nolol ka timid faaruqud la kala tegey falulaa midda hore waa midda nolosha ka timid laa tajibu ma waajibto ilaa cala almadquuli bihaa haweenaydii loo galmooday mooyaane cid kale ciddadaa laguma leh haddii mar nolol lagu kala tegey gabadhaas markay ciddada qaadayso waa gabaday ninkaa is arkeen oo mucaamala dhex madhay oo marka ama uur bay leedahay ama ma laha midun bay noqonaysaa laakiin haddii iyagoo aan isarag uu furo iyagoo aan isarag hadduu furo wax ciddaa laguma leh wax ciddaa dusheeda maaha oo ilaahay baa yidhi فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها رغو وح إدادة قبلها أو ترى نيسان مجد إذن كو أنا سأرك هدا فردا هوري من إنك قرسان كدا إدانا قلمس وهي عدادة وهي للحامل ciddadu midda uurka leh wadculxamli uurkaoo la dhiga weye gabadha hadday uur leedahay gabadha la furay ninka furayna uurka uu leeyahay oo loo nisbaynayo waa inay umusho sideedaba gabar uur loo dhan ciddadeedu waa uurka inay dhigto cidda bexeedu inta uurka ay waddo cidday ku jirtaa walilxaamili walilxaa'ili dheh middii golmaranta ahaydoo aan uurka lahayn alxurati laakiin xortaa weliba daatil aqraa'i aqraada u saaxiibka ahayd ya aqraad waa maxay gabadha daahirka hesha oo dhiigga inta hesha hadhow daahirowda alaaatu aqraa'in saddex duhur waa inay hesho saddex dhiig iyo saddex duhur labadaba waa la yidhahdaa ma og tahay saddex dhiig inay hesho macnaha saddex jeer inay daahirowda wey ilaa masalada waxaa ka dooday abu cubayda oo nin naxwaha aad u yaqaanay ahaa oo weyn imaam shaafici uu ka wada hadleen imaam shaafici yiri qur'igu waa duhri saddex duhri maya waxaa yidhi abu cubayda wuxuu yidhi qur'igu waa duhri imaam shaafici wuxuu yidhi maya waa xaydka waa ku hadleen waa ku munaadaroodeen wa kullu waaxidu minhumaa yuriidu mid kasta wuxuu doonaya in xaqu muuqdee xumaan iyo isku adkayn ma jirin saa mid kasta markii dambe kan kale qowlkiisaba u noqday war ma duhriga ah waa kugu raacay war adna maxaydkaa tiri waa kugu raacay alaaata quruun saddexayd iyo alaata quruun saddex duhri midba tii kale waa ayidi marka imaam shaafici ba hadaladiisa waxaa ka mid ahayd qof lama munaadaroodo oo doodii cilmi lama galo ilaa waxaanba jeclaystaa xaqu inuu ka daahiro labadiisa gacmood isagu inuu helo masalada waa aan ku raaco ilaa anu markaas waa ku raacayaa Ah, iyaa mar ka helo oo ka adkaada ma ahayn imaam shaafici dhaqankiisu wadaatil ashuri gabadha bilaha u saaxiibka ah oo aan dhiig helin oo waa gabar yara waa qof weyn oo dhiig aan helaynin yaa ama waa mid aan weligeed xayd ka imaan bilay ku ciddo tirsan alaaatu ashrin waa saddex bilood walilxaa'il midda golmaranta ah yaa oo kayrilxurati laakiin xor aan ahayn xor ma aha waa gabar addoonnimo ku jirto daatul aqraa'i daatil aqraa'i duhuryaal ama dhigagna u saaxiibka qur'aani saddex qur'i soomahan midda xorta lama kala bari karo qur'i iyo qur'i hal qur'i lama kala bari hal xayd lama kala bari karo hal duhrina lama kala bari karo marka xaggaa loo basay laba qur'i israaci waa inay weeyaan wadaati lashhuri gabadha bilaha u saaxiibka ay addoontaana shahrun wa nisf saddex bilood waa la kala bari karaa bil iyo bil barkeed shan iyo toban beri bay ka dhiganaysaa waa addoonti marka gabadhii la furay wata iyadu waana ciddadii firaaqu xayaat ahayd ciddatu firaaqi xayaat wathaaniyatu ciddada labaad oo maxay ahayd ciddatu firaaqi wafaatin soo ma tajibu waa waajibin walow calaa gayri lmadkuuli bihaa middii lays arkay oo mucaamaladu ninkaa dhex madho hayru madkuulada ahayd keyrkeedba allaha ka dhigo haddii intaa is- gabarh uu guursado iyagoo aan isra isla markii uu ninku dhinto gabadhii cidday gelaysaa sidii la furoo kale maahan ciddada gelayn tan la furay baan ciddo gelayn waa aysan ninka is arag laakiin hadduu ka dhinto bas wey cidday leedahay wahiya ciddadaanina lilxaamili midda uurka leh wadculxamli uurka oo la dejiyo wey ilaa gabar kastoo uur leh ciddadeedu waa uurka inay dhigto haddii meydkaasi uurka leeyahay wa arbacatu ashhurin afar bilood iyo wa casharatu ayaamin toban maalmood wey tee lil xaa'ili midda aan uurka lahayn oo golmaranta alxurati xorta ah. Talaatatu- eh, arbacatu ashhurin wa cashra qur-aanka lagu sheegay intaas bay noqonaysaa afar bilood iyo toban beri wa nisfahaa kala barkeed weeye lil xaa'ili midda aan uurka lahayn oo kayril xurati xor aan ahayn afar bilood iyo toban beri kala bar laba bilood iyo shan bay qaadanaysaa midda addoontaana waa masale iska cad waaya marka waxaa jidha haddii qofka dumarka oo dhiigga heli jidhay iyadoo ciddadii ku jidha ciddadii ee, dhiiggii go'o ciddadiina waa ku jirtaa dhig dib dambe dhiig waa usoo noqon waaye saddex dhiig baan rabay inay hesho culimada shaaficiyadu aad bay masaladaas u adkeeyaan gabadhaas ciddadeeda ilaa ay quusato lixdan iyo saddex sano ama lixdan iyo laba sano gaadho waxay dhaheen waa la sugaya waa intaas waay ama ay dhiiggii hesho waay laakiin madaahibta kale eh, iyagu waa ka duwan yihiin sidaas sagaal bilood ha joogto ha dhowna saddex bilood ha ku cidda tirsato baa qaarkood leeyihin waaya gabadhu haddii inta daawo cabto dhiiggii yimaado waxay rabtaa haddiiba daawo haddiiba dhiigga keenaysa dhiiggu soo degdego haddiiba ciddadu ka dhammaato saddexdii dhiig haddiiba ay hesho ma ma ciddadii ma u jidhaa haa gabadha uurka leh meeshay ka umuli lahayd cidday ku jirtay haddii la qalo takhtar ilmihii inta qalo ka soo saaro ilmihii way dhigtay halkaana laga soo saaray ciddadii ma u jidhaa ma ciddo baxday haa iyana waa ciddo baxday waa masalo kaloo maanta taagan oo kitaabku waa ka hadlaya hadday daawo cabto gabadhii ka wadhan daawadaasu dhiiggii bay diiday diiday daawo dhiigga joojinaysa waay waxay rabtaa inay dhiiggan baysa ku ciddo tirsana inta dhiig la waado bila ka dhigato laga yeeri maayo waay masaladaasna wataas wuxuu yidhi qof dumara waxaa laga yaaba in ama la furo ama laga dhinto iyadoo mudarisado cashar bixisa iyadoo ardayadoo meel eh, cilmi u aada oo rabta cilmigii ama dadkii wax baraysa ama wax baranaysa inay sii wadato ma bixi ka dhah ilaa iyaysan bixin baa la yidhi culimmadu waa aragta waxa la yidhi gurigeeda ha joogto ilaa xaajo mooyaane ama daruuro ilaa daruura iyo xaaja kala jira xay- daruuradu waa wax khataraho gurigii hadduu da- ka baqdo inuu kusoo dumo way ka baxaysaa faasiqiin balaayo ka baqatay ka baqday balaayo inay qabsadaan balaayo way ka cararaysaa cidlay dareenta nafteeda iyo wixii la mid waaye ama de- ama kiradii baa lagu kordhiyey ninkii markuu dhintay gurigii ku cidda tirsan lahayd kiradii baa lagu badiyey taasoo dhan kitaabku waa sheegaya waa bixi ka dhaa intaasoo dhan xaajaduna waxa weeye een, inay gabar kale soo booqato la soo sheekaysato wixii la mid a marka hadda tacliimtu xaajadii bay ka agdhowdahay buu yidhi kitaabkan bay shabahaysaa inkastoo masaladu ay muraajaco u baahan tahay buu yidhi een, in casharkeeda iska xaadirdho iyo wixii la mid a xaajo laga soo qaado ayib waxaa soo haray mid- masaa'il badan buu sheegayaaye rag dumarka unbaa ciddo gala raggu wax ciddaada ay gelayaan ma jidho laba masalo unbaa la dhahaa ragga ciddo ciddaa ku timaada raggii laba masalo oo nin ciddo tirsanaya waa maxay nin baa afar dumara qabay mid ka midou furo ama labou furo ama midbuu furo wuxuu damcay inuu gabar kale soo guursado inuu guursado uma bannaana middaa uu furay booskeeda inuu mid kale keeno uma bannaana middaan uu furay mar hadday rajciye tahay iyadiiba soo rajciyeysan karo oo dalqadiga labuu ku furay moogta islaan kale ma guursan karo maxaa la guursan laadahay islaantiibaa ciddo ku jirdho ilaahay ka baxdo macnaa isagoon ciddadiin buu sugi wax ciddo ku jiro ka dhigan yahay Aa, inay ka baxdo ciddadii maaha rajciyadii go'dee een, isagiina dhan buu kaga jiraa ma guursan karo gabar afraad ma guursan karo ilaa gabadhaas ciddadii dhawato ilaa maxaa yeelay markasta waxa suurtagala oo u bannaan inuu tan soo ceshado shan dumarana looma ogola islaantan rajciyadan xukmu zawjay qabtaa xaasoo kale ka dhigan tahay masaa'il badan mar labaad waxa weye ninku ciddada fiirsanayo hal xaasoo qabay xaaskii waa furay dalqad ama labo ku furay rajci ah walaasheed buu rabaa inuu guursado ama eedadeed ama habaryarteed ayo dad la mid ah oo uusan isku keeni karin ilaahay tanna ciddada dhammaysato ma guursan karo tii ay qaraabada dhow ahaayeen isna ciddadaas buu suganaya ciddadaa isna waa saamaynaysa dhan buu ka tirsanaya ma guursan karo waaye tay qaraabada ahayn buusan guursan karin oo aan la iskuna keeni karin waaye masaa-ishaasoo dhan een, halkaasi ku faahfaahsan yihiin alistibraau soo maha wixii istibraaha la dhihi jiray weeyaan istibraau alistibraau luqatan gabadha raximkeeda la hubinaya dalabul baraa'ati bare noqosho dalbideed wey wa sharcanna tarabusul amati addoon korashadeed wey muddatan muddo ay korato bisababi xuduuthi milkilyamiin milkulyamiin soo darintii sababkeed addoon wey milkulyamiin waa ninka leh oo milkulyamiinta ku leh marka addoon buu milkulyamiin ugu soo dariday macnaha m- milkigiisa soo gashay gacantiisa midigteeda soo gasho kale ka dhiganta waaye ninka addoontaa leh mucaamaladii looma ogolay barka hore raximkeeda ha hubiyo ilaa dumarkan xortaabaa ninka afar ka badan loo ogolayna kuwan addoommada ah waa loo ogolyahay waaye haddaysan ahayn addoommo iyo walaalo iyo eeddo iyo habaryaryo isku ah oo laba laisku diidan yahay in la jamciyo kale aysan meesha ka imaanayn marka taasi waa middaas addoon buu soo gatay dhaxal buu ku helay cola horaa u dardaarantay waxa weye isagaa hadda leh raximkeeda waa in la hubiyo weye masaladu waa intaa aw amase istibruhu wuxuu ku imaanayaa zawaalihi suulidiis waaye haddii uu zuulo milkigii iyana waa la mid wuu xoreey addoontii waa xoreey markaasna waa in la hubiyo raximkeedi aw amase xuduusi xilli tamatuci tamatuc iyo raaxaysi xalaalowgii soo darinteed wey xuduusu xilli tamatuc waaye tanna maxay ta tanna waa masalo kale oo tamatuca walaanu xalaal ahayn baa hadda soo dariyey oo xalaal u noqday gabadha raximkeeda waa la hubinaya iyana istibraa la yidhaahdaa waay awal waa furay iyadoo qabla dukuulah hadday mar labaad isku soo noqdeen waxa weeye istibrihii marka halkan istibrahan marka laga hadlayo masaa'il kaloo nafiisana dee halkan waaba lagu keenaaye waxaa jiray baa la yidhi waagi hore addoommada iyo dadka raggu muslimiintii hore xog ay ka santaagi jireenoo inay u tagaan iyo may ogolayn nin la dhihi jiray yazda jurda oo boqorkii furus ahaa muslimiintu markay soo qafaasheen gabdhihiisii saddex gabdhood bay ahay madiina la keena furus oo dhan boqorkii xukumaya wey sida gaalada iyo waxaan iyo markii dee ilaahay muslimiinta nasri siinayo hal mar looga adkaanayo baa dowladdiisii oo dhan baa la qabsaday saddex gabdhood baa u joogay cumar bin khadaab baa wuxuu ducayn u dhaha gabdhuhu waa beec suuqa inta la keeno waa ninkii dhammaay boqorka ah gabdhiis oo furus oo dhan wadanka hadda iiraan degan taha furus dhihi jir boqolada ka soo jeeda Fal- salmaan alfaris furus ardul furus markaasaa sayid cali baa wuxuu yidhi may may ogeysiisaa bixin gabdhahan inay beec yihiin gabdhahan gabdha sharaf la weeye boqor baa dhalay ina ka dhaaf waaye jooji gabdhihii maxaa la sameeyey mid waxaa la siiyey sayid cali wiilkiisii xuseyn aha midna waxaa la siiyey cabdullaahi bin cumar bin khadaab wiil cumar bin khadaab dhalay cabdullaahi waa la yaqaan midna waxaa la siiyey maxamed bin abubakr sidiiq abubakr sidiiq wiilow dhalay waa addoomo tii xasan iyo xuseen xuseen tii la siiyey waxay dhashay wiil la dhihi jiray cali cali ibnu lxusein oo zaynulcaabidiin ninkaa maqashay xabsida iyo cibaadada iyo madaxnimada diinta meeshuu ka gaaray bay dhashay zaynulcaabidiin waaye tii la siiyey cabdullaahi bin cumarna saalim bin cabdillaahi bin cumar bin khadaab bay dhashay caalimkii weynaa saalim tii la siiyey maxamed bin abubakr sidiiqna qaasim bay dhashay oo axadu fuqahaa ilmadiina alfuqahaa sabca toddobada faqiihu waaweyn mid ka mid ah bay dhashay markii la arkay gabdhihii noocaasaa raggay dhaleen yaa oor dee raggaa zuhdi iyo xalaal miirad iyo cilmi aan lagu gaari karin baa dadkii ogolaadeen marka inay gabdhihii addoommada ha u tagaan awal waa sidaa dadka qaardho waxaa ciddaas kama gursana iyo lama ogolin iyo kadaa fulaan dad iskaga ilaashaan oo kale baa awal gabdhaha la iskaga ilaalin jira markii la arkay dadkay dhaleen baa markaa lagu dhacay oo raggi ogolaade taasi wata ayib marka dee rag waaweyn oo madaxa weeye raggaas oo cilmi ay ka gaaray meel weyn oo ilaahay ka gaarsiiyey subxaana wa tacaala marka nin baa maalan nin addoon ka soo gatay ama aan dhammeeyo aw rawmi taswiiji guurin dalbideed gabadhii waxaa la rabaa taswiij guurin in loo sameeyo addoonti marka ninkii muxuu samaynayaa waa in istibra la keeno waa limacrifati baraa'ati raximihaa raximkeeda hubinta beri ahaanshihiisa ogaalkeeda baa taasna loo keenaya aw amase litacabudi tacabud iyo addoonsi iyo ee inay ilaahay ku caabudo gabar yaraba weeye addoonto ama waa qof weyn oo shayba ya ama ilma wiil yaraa lahaa oo aan uurba looga baqayn ama haweentan haweeney baaba lahayd uur looga baqi mayo waaye kuwaasoo dhan waa tacabud sibrihii waa la hubinayaa laakiin waa tacabud waaye wuxuu yidhi marka ilaa ninka waxa weeyaan addoon uu lahaa haddii mathalan nin addoon uu lahaa buu haystay dee ninka addoonta lahaaba wuxu dhalana qaadanaya deedna dee addoontii ninkii haystay baa yeeshay marka isagii laftiisii inuu hubiyo isagaa hayse muxuu u hubinayaa ilmihii markaan dambe ay dhashay iyo ilmihii markii hore ay dhashay baa la kala hubinayaa waaye isagii baaba wuxuu yahay raggay inuu addoon guursado ay u bannaanaatay oo qofka canada iyo zinada ka baqa addoon guurkeed baa u bannaana marka masaa'il baa iyana halkan laga keenaa markii halkan la yimaado maa yaxsulu bihi istibraau istibraahu wuxuu ku xasilaya wey yaxsulu istibraau lamati addoonta istibraheedu wuxuu ku xasilayaa addoonta alxaamila xaamiladahayd biwadci lxamli uurka inay dhigto mid kastoo uur leh waa saas walxaa'ili midda golmaran tahaydna taasoo daatil xayda xayd saaxiibana bixaydatin hal xayd wadawaatil ashhuri bilaha midii u saaxiibkahaydna bishahrin hal bil baa ku filan intaa un weeyaan xukmul istibraa'i istibraa xunkiisu waa maxay xukmul istibraa'i alwujuubi wey waa waajib fii arbacati suwarin afar suuro afar masalo istibrahu waa waajib midda koowaad intiqaalu lamati addoontii ka guudha min xuriyatin xornimo xor bay ahayd ilaa riqin addoonnimay u guudh dee gaalada hadda dumarkay haystaan dee xor bay u badan yihiin waa xor markii gacanta lagu soo dhigo addoomma noqdeen xornimay ka guudhay addoonnimay soo gashay muslimiinta baa gacanta ku haya waa lasoo qafaash waa masalo u intiqaaluhaa guuriddeeda addoontu min riqin addoonnimay ka guudhay ilaa xuriyatin xornimay u guudh addoonnimay ka guudhay oo ka tagtay xornimay u guudhay dee waaba la xoreey addoon bay ahayd waa la xoreey umuwaladadii baa la mida sayidkeedii baa dhintay waa masale labaad ama addoon baba qofka soo gato waintiqaaluha guuriddeeda weeye min riqin addoonnimay ka guudhay ilaa riqin addoonnimo kale u guudhay addoon buu suuqa ka soo gato ama dhaxal buu ku yeeshay ama ceeb baa loogu soo ceshay addoonnimadeedii unbay ku sugan tahay addoonnimay ka soo tagtaa addoonnimay joogtaa waaya waa saddex masalo iyo watajadudu xilli wadcihaa waddigeeda xalaalowgiisa cusboonaysiintiisa cusboonaantiisa gabadhii addoon tahay gabar la furay bay ahay qabla dukuulaa la fura waxaa la mid ah middan hadda masaladan afraad uu sheegayo uu leeyahay watajadudu xilli wadcihaa midda uu leeyahay waa masaladii ahayd ninka xortaa uma banaana addoon inuu guursado ilaa afar shardi la helo gabar xora meherkeed ma heli karo gabar xora oo u suubata isaga istimtaaciisa lama hayo zinana waa ka baqay addoontuna waa muslimad addoontiibu saa ku qaatay addoontii buu saa ku qaatay marka waa maxay watajadudu xilli wadcihaa sidaa marka ay dhacdo dee waa dadkii zinada ka baqay oo loo ogolaaday addoomahaas inay guursadaan haddii kale looma ogola haddaan shuruuddaan la helin waaya marka maxaa hadda soo cusboonaaday waddigeeda xalaalowgiisii baa macnaha tajadud ku yimi waa masalada afraad marka masaladaasna waaya marna xukunka istibruhu waa alistixbaabu ogow xukmul istibraa'i alwujuubu oo fii arbaci suwarin waa garanay wاlاstixbaabu xukunku waa sunanimu kaan ishtaraa zawjatahu alamata wuxuu soo gatay zawjadiisii addoon tahayd addoon buu qabay markii dambeu ninkii addoonta laha yidhi igaba gad awal hadday xaasu ahayd ilmahu dhalan ninkaa iska qaadanaya addoon kaloo la dhalo ahaay iyadiibuu hadda soo gatay marka awalba waa u banaanayd la mucaamaleedkeedu laakiin hadda waxa weeyaan iyadii lafteediibuu la soo wareegay ha istibreeyey isagiibaa awal haysta haddana gatay maxaa laga istibreynayaa waa masaladan lahayn ilmaha la kala hubinaya kii marka hore sidaa ku dhashay iyo midkan dambe baa la kala hubinaya waaya marka liman ishtaraa zawjatu alaman yatamayaza waladu nikaaxi ilmihii nikaaxa ugu dhashay baa waxaa laga hubinayaa marka marka masaladan xoogaa baan tu- suuradeeda ku noqonaynaa aan kaa khalday an ishtaraa zawjatahu alamat waaya zawjadiisa addoon tahay waa maxay mulkulyamiin buu awal ku hayse ilmihii mulkulyamiinta lagu hayey iyo ilmaha waladu nikaaxa baa la kala soocayaa wey liman ishtaraa zawjatahu alamat addoon zawjadiisa addoonta ahayd uu soo gatay isibre inuu la yimaado baa sunno ah awalna kole isagaa ay haystay oo ay la joogto waaya addoomahaasi waxaas hadda maanta waa dib bay midhaa ka imaanayaan waagi horena waa jireen laakiin maanta zamankan waa waa waxaan taagnayn ayib kana in yar kaga dar alridaac baa la dhahaa alradaac waa nugmadii wey yar dhaarsiintii ilmihii naaska loo dhigayo wey alradaacu luqatan ismu waa magac oo limasi thadyi naaska muudsigiisa u ahaaday la nuugayo iyo wa shurbi labanihi caanihiisa cabidiisa wa sharcan sharcigana ismun waa magac oo lixusuuli labani mara'atin haweeney caanaheed xusuulkiisa u ahaaday waaye lixusuuli labani mara'atin haweeney caanaheed xas- xusuulkiisa iyo xasilidiisa u ahaaday aw amase maa xasala minhu wixii ka xasilay waaye wixii ka xasilay xaggiis naaska caaniis oo fi- xagee ku xasilayaa fii jawfi tiflin ilmo yar joofkiisiyo gudihiis waa inuu gudaha u gala hadduu doono markuu cabaa soo hunqaa waa inuu wixii cabay calaa wejhin qaab maksuusin la khasisay shuruud baa loo shardinayaa markaas islaanta ilmo isan dhalin bay nuujisay hooyay saa ugu noqonaysaa shuruudan baa markii la helo wey arkaanu radaac radaaca arkaantiisu arkaanu radaaci alaaatun waa saddex murdicun mid wax nuujinaya waa islaanti wax nuujinaysay wa radiicun kii wax nuugayay iyo wa labanun caanihi la nuugayay shuruudulmurdici midka wax nuujinaya shuruudiisa shuruudulmurdici alaaatun wey kownuhaa ahaanshaheeda mid wax nuujinaysa imra'atan haweeney waa inay tahay waayo xoolo caanahood la nuugay iyo nin caanihii la nuugay iyo labeebshe la nuugay iyo waxba keeni mayaan waxaas wa kownuhaa ahaanshaheeda balaqad haweeneydaas waxay nuujinaysa inay gaadhay tisca siniina sagaal sano waa inay gaadho ugu yaraan waay oo dayax laga tirinayo wa kownuhaa ahaanshaheeda xaala infisaalil welad labani caanaha soo soocankeeda waktigeeda xayatan haweeneydaas waa inay tahay mid nool xayaatan nolol mustaqiratan sugan ilmaha markay nuujinaysay caanaha ay hooyada ugu noqon kadho waa inay iyadoo nool ay maaragtay caanahani soo socmeen waaye ee qof sii dhimanayso nafti kasii dhacaysa caanaheeda ilmaha nuugay hooyay u tahay la dhihi maayo hadday dhimato iyadoo dhimatay caanihii laga liso ilmihii sidaa ku nuugana hooyo ugu noqon mayso waaye shuruudu radiic midka wax nuugaya shuruudiisa shuruudu radiici arbacatu weeye kownuhu ahanshiisa xayan mid nool kan wax nuugaya xayaato mustaqira waa inuu nool yahay meyd haddii afka caanaha loogu shubo maya ama mid naftu kasii dhacayso wa kownuhu ahanshiisa duuna alxawleyne laba sano ka yar waa inuu jiro wa an turdicahu waa inay nuujiso khamsa radacaatin shan nuugmo oo mutafariqaatin kala tagtagsan markuu nuugmadu hirgelayso ilaa shan jeer waa inay naaska u dhigtay oo kala duduwan oo inta ka jeensaday naaska afka ka qaaday cabaarka bacdi ku duuday shan majlis shan meelood shan maalin waxay doonta ha noqoto shan jeer ilmaha labada sano ka yar marka caanaheeda nuujiso bes weeyaan hooyadiisu wey wa an yasila labanu caanuhu waa inuu gaaro fiihinna shantaa dhexdooda ilaa jawfi ilmaha gudihiis waa inuu gaaro caloosha waa inuu tago hadduu doono hadhow isla markiiba hamato ما يترتب على الرضاع رضاعة waxa ka ratimaya waxa halkan ka hadlaya sharaxa haweeney baa la furay caanihii marka ay lahayd markii la furay iyadoo caana leh nin kale guursatay marka nin bay dib ka guursatay laakiin caanihii hore baa weli ku yaallaan ilma yari nujis caanaha ninkii horea loo xisaabinaya ilmahan ninkii hore aaba u yahy aaba radaaca wey iyaduna hooyo uta hooyo radaaca wey ninkii hadduu dhintay xataa ama furay waxa weeye caanihii isagaa weli loo nisbaynaya laakiin ninkii guursatay markii ilmo u dhasho caanahaas dambe u yimid ninka dambe baa loo nisbaynaya oo iska leh yataratabu waxaa ka ratimaya cala radaaci radaaca radaaci almutawafiri almutawafiri shuruudii isku idaafe shuruudiisa oofsaday taxriimu usuuli lmurdici kan murdicaada wax nuujiyey asalyaalkuu ka soo farcamay taxriimkoodii xaaraanaanshahooda iyo waman qof lahu isaga allamanu caanu u ahaaday ilmaha la nuujiyey hooyada nuujisay iyo asalkeedii hooyadus hooyo uma noqon ilmahan iyada asalkeedii il- waxa weeye taxriim xaaraam noqosha halkaa ka imaanaysa yay xaaraan ka noqonayaan dee ilmihii nuujiyeen iyadii ayeeyooyinkeed hooyooyinkeed iyo waman lahu labanu caanuhu ko u ahaa kii caanaha irmaaniyana waa ninka iyada qaba iyo wa furuucihimaa labadaa wixii ka farcama wixii ka farcama kan caanaha leh iyo middaan wax nuujisay iyo waxawaashihimaa waxa laale dadka qaraabada dhinacyadooda ah intaasoo dhan waa taxriim baa ka saaran cala radiici kii wax nuugay kii wax nuugay ilmahoodii wey waa ka xaaraam midda wax nuujisay aabbayaasha la gabar bay noqon kartaa ilmaha la nuujiyey ma ogtahay hooyadaa nuujisay aabbayaasheed iyo awooyaasheed iyo kii caanahan irmaaniyey iyo waxaasoo dhan waa maxrab bay isku yihin iskuma dhowaan karaan ilmihii wixii allaale wixii ka farcamay waa la mid wiilal walaalaha gabdho walaalaha kullu waa la mid salaanta wax nuujisay wiilasha la dhashay iyada ilmahan lay nuujisay waa abtiyaal bay u yihin gabdhaha la dhashana habaryare u yihin ninka caanaha irmaaniye walaalihiis adeere u yihi ragga ah gabdhuhuna eedooyin bay u yihi waay waxaa kaloo meesha imaanaya wa taxriimu furuuci radiici kii radiicaada wax nuugay wixii furuucdiisaa taxriimkooda faqad calayhimaa iyo labadooda dushood isagaan la nuujiyey wixii ka farcamana horta iyaga wax nuujiyey kan caanaha leh iyo tan wax nuujisay iyo asalkoodii iyo faracoodii iyo xawaashidoodii radiica waa ka xaaraam kow radiican wixii ka farcamana furuucdiisu waxay xaaraan ka yihiin calayhimaa labadan keliya kan caanaha leh iyo tii nuujisay wa taxriimu furuuci radiici radiica waa kan wax nuugay moogta furuucda ka farcantay isaga ila isaga inta weynaado wax dhali karaa soo ma taxriimkoodaba weeyaan baa ka ratimaysa faqad oo keliya calayhimaa marka tan faraca faraca keliya ku koobanta xawaashi iyo meel kaliya aadi mayso usuul iyo meel kale aadi mayso calayhimaa labadaa dushood waaye marka wuxuu ka qabtay lambar gabadhan wax nuujisa caanaheedu waa unjus asalkeedi ka mid a taxriimkii wuxuu u saraayeynayaa iyagii iyo xawaashidoodii iyo dadkaasoo dhan gabadhan in caanahan keentana waxay sabab u ah ninkan qaba ninkiina way saamaynaysaa xamanahay ninkii irmaansho wey laakiin ilmaha la nuujiyey asalkiisi la mid maaha xawaashidiisi la mid maaha keliya ilmaha la nuujiyey fariiciisii unbaa wuxuu ka xaaraan yahay ciddii caanaha irmaanisay iyo cidduu naaskeeda nugay laakiin iyaga kii caanaha lahaa iyo tii wax nuujisay asalkeedii iyo furuucdeedii iyo xawaashideediiba radiican waa ka xaaraan والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب